Ceelal biyood hor leh oo lagu hirgeliyay deegaanka Bonka ee magaalada Baydhabo ayaa weliba kormeeraya Wafidiyoos hor ka haya Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Imaan Ali Cabdi kormeerkan waliba wasiirka ka weheliyay muddo sare oo ku dareertay hay'adda UNICEF oo ay maalgeliyay mashruucan biyo-gelinta tooska ah ee dhanka biyaha qaybo ka mid ah kaalmaha dadka barakaca ee ku nool deegaanka Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Koonfur Galbeed Imaan Ali Cabdi ayaana ku hadlay kormeersha deegaanka Bonka iyo xaaladaha biyaha ee deegaanada Koonfur Galbeed beryahan si isma socotaan wayba kormeeranayaan dadka IDPC yaalka oo deegaanka degmada Baydhabo degan iyo oo markaas u kurgalaan nooliyo gaar ahaan sabid sabid biyo markaan saas daraadii insha Allah ugu keenay heen kaamantii oo dhimigeen oo hay Bonka area wayna fiiriya wayba kormeeranay xadka biyo soodaan iyo biyo-gelinta leensoobiyo wasaaradda soo geli alxamdulillaah وأيضا هول جوكا والكلية أذكر لها إنك صوت جوانا شلي دت كم ويبو هذا الأمر معها مركين من كوني درك ولا درك كوني بل أنوب مركين حتى ليامي أو حالة دي بيلانتي بحية تيغني حتى وارن اللان أوسي بدر والمكرسنة بيلان درادية لا مركين ساس درادية وزارة kuduulaasha oo horeynan ballan qaaday in dadkan tabaalaysan oo xaq u deegaanadii kale oo xaq ahayeen insha Allah waan sii wadi doonaa cid alle idii kale dhibaatooyinkan kormeerkan sii daraari doona biyigelintii daraari doona waayo helle oo kulaala la kajara helle soonka foodahan iyo la kajara heliyada inka kulaala la kajara marka saas daraadiyee oon oo ku damqadaana dowladda koonfur galbeed madaxweynaha wayba go'aan la kadeelay go'aanka deelay in dadkan tabaalaysan liin gargaara gargaarkana sii socda maadaama mandatka wasaaradda biyo koranta nabay baahadan ka daran hadda biyo wata insha allah meel adaga ku surin in dadkan noolal biyo halaan waan insha allah waan halaan yoona kulley meelo badan oo yaraan hadda dhowr area waa dadka wayli hadin hirtay dhinagan oo yoon adc yoona way baahan systemkii biilinka jaylaa ka dadaalaan insha allah yoona way baa rajaanaa in waqti dhow biyo injeen aad iyo admaasantiin may kale ilmaha nagay hay-adda unicef oo yoona noo caawidi mashaariic hadda socota biigelintin noocaawida iyada idan kuma hanaga may kale ma hanagay shaqaalaha wasaaradda oo yan heegan ee markas bateen habeen imaalan yonka soo ka dhex jara may kale ma hanagay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo isuna markasta golahiis wasiirada ka amaro hay ini maanaha lankasta mandatekii ima shaqada isu liin egmidi ini isu wal ku bedel oo mudan baahadeen ku bedel insha allah gaar ahaan wayba haddii onan wasaaraddii iyo boqolkiiba wayba adduunyada boqolkiiba managadaas laakiin insha allah wayba
sidoo kale xaawo oo kumada dadka deegaanka oo ku hadlaya albiyoodkan in hergeliyaan dhinishay kuma hanaagdi
barbaka mirtayna karo qadaan ka lada soo kordhay ku dhaansan jar biilaan tama asin biilaan eed hayn sanad ma biilaan hayn gaba yar ibna karo dhig jar farkuma ina ku jeer ma asin tii wali aable waraabna afarta koona dhan ee dhaxdo ay eelalkan waliba lanka taragelay sidii dadkan ku bahan lahaayeen biyaraanta ku jarta deegaanka Bonkaay ee magaalada Baydhabo